alla u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii degmada xaafuun maxamuuda muuse bahaley ayaa maanta lagu aasay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland arrintan ayaa la sheegay in ay sababtay kadib markii isfahanwaa amaba is-afdhaafu soo kala dhex galay gudoomiyaha iyo weliba taliyaha taasoo keentay in haweenay ku ganacsan jirtay gudaha degmada iyo taliyaha ay isdhaafeen kadibna gudoomiyuhu uu damcay inuu dhexdhexaadiyo waxaana dadka deegaanka ay noo sheegeen inay maqleen rasaas la furay kadibna la sheegay in rasaastaasi ay ku dhacday gudoomiye ku-xigeenka haddaba cabdi sooye qadan waa mid ka mid a nabadoonnada ku dhaqan degmada xaafuun ee gobolka bari khadka taleefonka ee degmadaasi ayaan ku wareystay ugu horreyna waxaan weydiiyey bal sida ay arrintan u dhacday adeerow xalay adiga siiskii intaan salaada cishe la gelin meelaha baa waxaa dhacda taliyaha degmada xaafuun baa meel meherada soo galay islaanti lahayd baa waxay tiri naga bax oo wax ka dhexeeyeen hadday tiri naga bax wiilkii waa baxay hadduu taliyihii baxay baa islaantii aniga iyo nin kaleeto qabanay guddoomiyaha rabbigay ha u naxariistay ku-xigeenka maxamed waa nala fadhiyey iyo wiil aan walaala nahay ilmaadeernahay taliyihii bay aadeenoo celiyeen isla markiiba waxaan maqalnay xabad jug ninkaasay xabadii ilaahay ku amuursaday kollay nin bay ku dhici lahayd xabadii uu ninkaasu riday qof uun bay ku dhici lahayd ninkaasaa bay ku dhacday xabaddu ilaahay ha u naxariisto marka maxay isku imaan dhaafeen oo wax horaa ka dhexeeya baa jiray adeeroo wax ka dhexeeya oo jiraa ma jirin nabadoon cabdi sooye qadan ayaa dhanka kale waxa uu ii sheegay in maamulka puntland uu gacanta ku dhigay taliyihii saldhigga bartamaha ee degmadaasi xaafuun ee falkaasi geystay
markii falku dhacay waa nalala soo hadlay waxaanu la hadalnay ciidamada ilaalada xeebaha ee degmada xaafuun taliyaha saddexda aag wuxuu joogay baargaal waa wacay amar buu soo siiyey halla katiinada iyo halla qabto baa la yidhi welina gacanta ilaalada xeebaha buu ku jira iyagaana haya haddana waxaana soo gaaray taliyihii gobolka karkaar jakanaf iyo barasaabkii gobolka karkaar iyo mas-uuliyiin iyo ciidan fara badan waaya marka ma la qabtay mise weli waa uu maqan yahay markii abaarti baa la qabtay ciidamada ilaalada xeebahaba amarka lasoos aanu siinay iyagaana gacanta ku haya iyagaana qabtay waxaynu ku wareejinaya mas-uuliyiinta gobolka ka timid
dhacdadan ayaan ahayn tii ugu horreysay deegaanada puntland ka dhacda waxaa xusid mudan in bil ka hor magaalada garowe caasimada puntland isfahanwaa ku dhex maray halkaasi taliyihii ciidanka booliska ee puntland iyo weliba guddoomiyihii gobolka nugaal cumar faraweyne uu ku dhaawacmay taliya ku-xigeenkii booliska